bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudo oo ka qayb galay munaasabada lagu maamuusayay maalinta macalinka soomaaliyeed madasha samata bixinta soomaaliyeed oo cambaaraysay dhacda ka dhacday yaakshi guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka oo shir guddoomi shir gaar ah oo diirada lagu saaray xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo saameynta sii kordhaysa ee ka dhalatay saraakiil fulisay howlgal lagu dilay xubnaha ka tirsan al-shabaab oo dhiirigelin loo sameeyey warka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan dagaalyahaano taabacsan i s oo dadka ku laayay dalka kongo
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabanay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabada lagu maamuusayey maalinta macalinka soomaaliyeed maxamed iidle ayaa muqdisho kasoo diray
garoonka kubadda cagta ee istaadiya muqdisho oo qaada wax ku dhow boqol kun ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey arday macallimiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana goobjoog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud munaasabadda halkan ka dhacday ee isku soo baxan ballaaran sababtay ayaa waxay tahay maalinta macallinka soomaaliyeed oo ku beegan koo iyo labaatanka bisha nofembar balse maanta oo sabti ah loo dabaaldegayay munaasabaddan xuskeeda ka qaybgalayaasha munaasabaddan ayaa aad ugu faraxsanaa inay ka soo qayb galaan munaasabaddan waxaana markaasi ay sheegeen in macallinka soomaaliyeed uu yahay warshad iyo sidoo kale ee barbaariyo soo saaray dad badan oo markaasi bulshada wax badan u galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu halkan ku daawaday ciyaar kubadda cagta ah oo u dhexaysay kooxo kala matelayey bahda waxbarashada gaar ahaan dugsiyada gobolka banaadir iyo sidoo kale jaamacadaha dalka ciyaartaas ayaana waxaa guushu ay raacday markaasi kooxdii matelaysay dugsiyada gobolka banaadir madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad jeediyey waxa uu sheegay in dawladda soomaaliya ay horay u ballanqaaday in la shaqaalaysiinayo wax ku dhow toban kun oo macallin loona baahan yahay in hadda la dhammaystiro dhammaan intii ka hartay macallimiintaasi
kumanaanka arday ee maanta meeshaan isugu timiday macallimiintoodii iyo kumanaanka kale boqolaalka kun ee kale ee maxaan ku idhaha dalka ku baahsan ee meel kasta joogtahay maanta waa maalin farxadeed waa maalintoodii waa maalintii xafladda lagu xusayo macallinka soomaaliyeed waxaan leenahay macallinka hambalyo ee meel kasta uu joogo macallinka muhiimadda uu leeha oo wada garanaysaan dhallinyaroy intiinna i hor taagan hadda saacaddaas ee garoonka istaadium muqdisho joogta macallimiintii waa idinka wasiirradii berrina waa idinka madaxweynihii berrina adinka uu idinku dhex jiraa muhiimadda aad leedihiin inaad saas u ogaatiin waaye sida aad dalkan iyo dadkiisa aad muhiim ugu tihiin dhallinyaro macallinka marka waxaan leeyahay muhiimaddiisa aan siinno xushmad iyo karaamo ayuu nooga baahan yahay inaan xurmayno nooga baahan yahay xoolo badan oon siinna ma haysanno laakiin inaan weynayno macallinku inuu qof dadka qofka ugu qiimaha badan dalka soomaaliya dawladda soomaaliya dadka ku dhex jiraayo macallinka iyo askarigaa ugu qiimo badan horta labada mujaahid ee jihaadka noloshooda dhan ku jiraahe waa askariga soomaaliyeed iyo macallinka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sidaas daraaddeed ardada dardaaranka ugu weyn oo lase waxay tahay in ay macallimiintooda ixtiraamaan ka dambeeyaan dhegaystaan ma aha laba laba lagu daray afar bes inay ka bartaan akhlaaqiyaadka iyo edabta iyo maxaan ku raha dhaqanka suuban iyo berri markuu weynaado mas-uuliinsu u noqon lahay inay ka bartaan waayo dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay ballan qaaday toban kun oo macallin in ay ku soo biirinayso bahda waxbarashada tobankii kun oo macallin lix kun oo ka mida ayaa hadda shaqada ku jirta wasaaradda xukuumadda guud ahaan oo prime ministerka ugu weyn yahay iyo golihiisa wasiirada wasiirka iyo wasiir iyo- iyo hoggaamiyaasha wasiiradiisa waa in si deg dega loo dhammaystiraa tirada macallimiinta aan ballan qaadnay oo dugsiyadoodiina loo diyaariyaa xarumaha tababarka macallimiinta waa inay buuxsamaan ee ku yaalla dalka qaybihiisa kala duwan oo dhan macallinkii aan tababarnayn ee fursad aan u helin in uu helo fursad tababarne wasaaradda waxaan farayaa in fursad tababar oo lacag la'aana la siiyo dalka iyo dibaddiisaba meeshii fursad laga sii kara macallinka soomaaliyeed in la siiyo kuwa wasaaraddu ay tababartayna tababarka tababar ka sii sarreeya in la siiyo sidaas daraaddeed kuma filna toban kun oo macallin kuma filna laakiin waa bilow haddii teeram kasta iyo sanad kasta aan intaasoo macallin ku soo kordhinno waan gaaraynaa maalin macallimiin nagu filan aan yeelanno waana yeelanaynaa iskuulaadka waa dhisaynaa tiradooda waa badinaynaa korontaa loo yeelayaa biyaa loo yeelayaa haddii alla yidhaah ardayga iskuulka intuu joogo inuu qado cunaa laga shaqaynayaayoo dawladdu ku mashquulsan tahay intaasoo wanaag ah soomaaliya inay horu marto ardayda soomaaliyeed jawi fiican oo ardada la midka ah oo caalamka horumaray ku nool ay ku nool yihiin ay wax ku bartaan inay ku noolaadaan ay wax ku bartaanaan rabnaa haddii alla yidhaah madashaas mutabicinta soomaaliyeed ayaa cambaaraysay dhacda ka dhacday degmada yakshiid cabdislaan juule ayaa muqdisho ka soo diray madasha samata bixinta soomaaliyeed oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxa ay si kulol kaga hadleen xaaladda guud ee wadanka iyo wiil dhallinyaro ah oo lagu dilay xaafadda tookiyo ee degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir dhallinyaro xiran iyo sidoo kale falal kala duwan oo ay sheegeen inay geys- geysanayaan ciidamada dowladda qoraal ay si wada jira usoo saareen madasha samata bixinta soomaaliyeed ayaa wuxuu u qornaa sida tan madasha samata bixinta soomaaliyeed waxay cambaareynaysaa barakicinta boobka iyo xadgudubyada kale ee weli ka socda caasimada dalka waxayna ka tacsiyeynaysaa geerida allaha u naxariistay cabdulaahi cabdiraage oo ahaa wiil yar oo ka mid ahaa danyartii deganeyd xaafadda buulo geesaale degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir oo ciidamada dowladda ay si xaqdarra ay ugu dileen xaafadaas ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay madasha samata bixinta qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu sii daray allah u naxariistay cabdulaahi waxuu ka mid ahaa shacabkii danta ee aha- danta yareed ee ka cabanayay boobka iyo barakicinta ka socda xaafadda tookiyo ee degmada yaaqshiid oo ahayd xaafad muddo aada u dheer ay deganaayeen dad shacab ah oo ka tirsan degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir sidoo kale madasha samata bixinta soomaaliyeed waxay cambaareynaysaa isor istaaga jirdilka iyo xarigga loo geystay mid ka mida sawirqaadayaasha mid ka mida warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgala magaalada muqdisho inta uu ku gudi jiray waajibaadkiisa shaqo waxayna sidoo kale madashu ay si kulul uga hadashay xarigga magaalada muqdisho loogu geystay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo kaamil cabdi macow oo isaguna ku xiran magaalada muqdisho qoraalka madasha samata bixinta soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi ciidamada amniga waxaa loo abuuray ilaalinta sharciga iyo sidoo kale ilaalinta nafta maalka iyo sharafka muwaadinka soomaaliyeed waxaase nasiib darro ah in maanta loo adeegsanayo boobka barakicinta bahdilka iyo hadda oo ayba aragti ku dilayaan muwaadin kasta oo ka cabanaya xadgudubyada ay geysanayaan waa in si deg deg ah cadaaladda loo horkeeno askartii ka dambeysay dilka allahu naxariistay cabdulaahi raage islamarkaana deg deg xorriyaddooda loo siiyo sawirqaadaha iyo wiilka dhallinyarada ah madasha samata bixinta soomaaliyeed ayaa qoraalkeeda kusoo gebagabaysay waxay saraakiisha amniga uga digeynaa xadgudubyada ay u geysanayaan muwaadiniinta kuwaas beri lagula xisaabtami doono waxayna mar kale ugu baaqaysaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya inuu joojiyo boobka iyo barakicinta ka socda caasimada dalka ee saameynta taban ku yeeshay danyarta xumaysayna sumcaddii qaranka iyo dowladnimada ilaa iyo hadda ma jiro wax war oo kasoo baxay booliiska soomaaliyeed oo ku aadan wiil dhallinyaro ah oo lagu dilay xaafadda turkiya degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa shir guddoomiye shir gaar ah oo diiradda lagu saaray xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo saameynta sii kordhaysa ee ka dhalatay yuunus duraan cali ayaa muqdisho ka soo diray gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmo mudane maxamuud macali cabdulle ayaa maanta shir guddoomiyey kulan gaar ah oo diiradda lagu saaray xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo saamaynta sii kordhaysa ee ka dhalatay roobabkii oo daahay iyo gargaaryaradii jirta shirkan waxaa qayb ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka sodmo doctor axmed cabdi aadan agaasimayaasha waxyaha kala duwan la taliyayaasha hay-adda iyo khubro farsamo qayb ka ah qorshaynta gurmadka degdega ah intii uu shirku socday waxaa si qoto dheer loo falanqeeyey xaaladda abaarta ba'an ee ku fiday qaybo badan oo dalkeenna ka mid ah taasoo ka dhalatay roob la-aan joogto noqotay iyo hoos udhac ku yimid deeqihii bini'aadannimo ee soomaaliya la siin jiray mas-uuliyiintan waxay isla meel dhigeen in loo baahan yahay kordhinta wada shaqaynta hay-adaha dawliga iyo kuwa caalamiga ah abuurista qorshe maareen oo looga hortegi karo khatarta sii kordhaysa ee abaarta gudoomiye ku-xigeenka sodma doctor axmed cabdi aadan oo warbaahinta la hadlay kulanka kadib ayaa sheegay in hay-adda sodma ay waddo dadaalla joogto ah oo lagu badbaadinayo bulshooyinka u nugul abaarta jirta isagoo bulshada caalamka ugu baaqay inay sii kordhiyaan taageerada ay u fidinayaan soomaaliya hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ayuu guddoomiye ku-xigeenku sheegay in guddi gaar ah oo farsamo u xil saartay wax ka qabashada iyo talabixinta abaarta dalka soo wajahday
shirkii toddobaadlaha ahaa ee maanta ay isugu timid hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliyeed ayaa waxaa diiradda lagu saarayey warbixinada iyo xaaladaha la xiriira abaarta laga cabsi qabo inay nagu soo fool leedahay kadib markii rababkii xilliyadii isxigay ee lasoo dhaafay ay yaraadeen kulanka ayaa diiradda lagu saarayey xogta iyo xaaladihii ugu dambeeyey oo la iska waraystay iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa isla markaana la isugu duwi lahaa xaaladaha gurmadka deg dega ah ee markaa la rabo in la qabto hadday noqoto iskudubaridka iskuduwidda juhuudda iyo dadaalada dowladda iyo dadaalada hay-adaha ay ka sameyneen iyo dowlad goboleedyada intaba marka shirku wuxuu daba socday warbixinada aan mar walba la wadaagayno dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee ku wajahan xaaladda dalka soomaaliya ee guud ahaan abaaraha la xidhiidha sidaan ognahay waxaa nagu soo fool leh xaalad abaareed oo ay keentay in ay roobabkii yaraadeen isla markaana ay yaraadeen deeqihii biniaadanimo iyo gargaarka biniaadanimo ee hay-adaha qaar laga helayey taasoo keeni karta marka inay xaaladdu sii cuslaato marka inaan u diyaar garowno wax kaqabadkeeda iyo maaragtay sidii hawsha bulshada soomaaliyeed loo badbaadin lahaa ayay shirkan ku saabsanaa hay-adda sodmana waxay mar walba u taagan tahay inay wax ka qabato una diyaargarowdo kana jawaabto waxyaalaha dhibaatooyinka soo wajaha ummadda soomaaliyeed waxaana jira guddi farsamo oo si gaara uga shaqaynaya hawsha ayada oo ay hormuud ka tahay xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee aanu maanta joogno meesheed goobteedii iyo xafiiskeedii marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan dadaaladaas sii wadno isla markaana aan u gargaarro ummadda soomaaliyeed xaalad kastoo ay ku sugan yihiin shaqooyinka iyo howlahana waxaan u jadwalaynay in marxalad kasta xaaladda ku habboon iyo sida ku habboon in looga jawaabo isla markaana la isku duwo dhammaan juhuudda iyo dadaalada ay dowladdu waddo ilaa maaragtay qurbajoogta soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed iyo dadweynaha soomaaliyeed ay kaalin buuxda ka qaataan hawshan sida looga hortegi lahaa iyo ummadda soomaaliyeed si loogu gargaari lahaa saraakiil fulisay howlgal lagu dilay xubno oo ka tirsan al-shabaab oo dhiirigelin loo sameeyey daahir abshir ayaa noo faahfaahinaya sanadka ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa abaalmarin lacageed ay guddoonsiiyeen macwislada deegaanka ee ka howlgala degmada xaradheere ee gobolka mudug kuwaas oo ka fuliyey howlgalkii lagu qaraajiyey horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka dumahayey sidoo kale maleeshiyaad kale oo ka tirsanaa dagaalamayaasha ururka al-shabaab munaasabadda guddoonsiinta abaalmarintani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwaas oo abaalmarintani wakiil ooga ahaa taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiishan ayaa waxay ammaaneen doorka ciidamadan ay ka qaateen howlgalkaasi lagu bartilmaamay siday xubnaha khataraha amni ka waday deegaankaasi taliyaasha ciidanka ayaana sheegay in abaalmarintani ay qayb ka tahay dhiirigelinta iyo sidoo kale bogaadinta ciidamada u taagan difaaca shacabka iyo sidoo kale la dagaalanka dagaalamayaasha ururka al-shabaab waxaana ay ku booriyeen in ciidamada kale ee ku sugan gobolka ay sii wadaan howlgallada lagu ciribtirahayo dagaalamayaasha ururka al-shabaab waxaan rabnaa inaan halkaan ku gudbadino dadkii hawsha fiican loo qabtay oo horay ku soonaya oo amiiradii xarada haystay iyo ku jiray waxaan u mahad celinaynaa saraakiisha xooga dalka soomaaliyeed oo ugu sarreeya taliyaha xooga dalka soomaaliyeed jenaraal culawaha yuusuf yaage waxaan ugu mahad celinaynaa taliyaha lugta taliyaha ciidanka lugta jenaraal khaalid oo asaga uga soo jawaabay xorreyntii aan gudbinay wanaagsan uga soo jawaaday waxaan leenaha tali waa mahadsan tahay awaamiirta aadna sidana waan qaadanaynaa insha allahu tacaala si kastaba haatee howlgalkani lagu dilay horjoogaha u qaabilsanaa dagaalamayaasha al-shabaab deegaanka dumaye ayaa waxa uu qeyb ka yahay howlgallada ka socda gobolka mudug kuwaasoo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ay ku doonayeen inay kaga xoreeyaan dhammaanba deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka mudug halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raydow jowhar markana warka caalamka sidoo ay wararku sheegayaan dagaalyahano la xiriira kooxda daacisha ayaa dilay siddeetan iyo sagaal reyd ah weerar badan oo ka dhacay gobolka loo yaqaano lubeere ee bariga jamhuuriyadda dimuqraatiga congo sida jimcihii sheegtay ciidamada nabad aalinta qaramada midoobey ee dalkaasi loo yaqaano monosco weeraradaasi waxaa fuliyey dagaalyahanada a d f allied democratic forces kuwaas oo ka dhacay dhowr tuulo oo ku yaala gobolka north kivu intii u dhexaysa saddex iyo tobankii ilaa iyo sagaal iyo tobankii nofembar waxaana lagu dilay siddeed iyo sagaal qof oo ay ku jiraan laba dumar ah iyo caruur tiradooda aan la garanaynin sida lagu sheegay bayan ay soo saartay monosco mid ka mid a weeradan xooga badan wuxuu ka dhacay xarun caafimaad oo ay maamusho kaniisada katoliga oo ku taala pipawa halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan toban iyo todoba ruux oo ay ku jiraan haween u tagay daryeelka hooyada iyo dhalaanka waxayna gubeen afar qaybood oo bukaan jiif ahaa dhegaystayaal warkii habeenimo halkaas ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa idin aqrinayay anigoo cabdiqaadir maxamed imaana cidduu warkayga seegana waxay dib ugu daalaan karaan barta aanu facebook ku leenahay sidaasiyo ammaano allah